bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fي صfaةi hiyaabi أhli الجanة ahlu jannada dharkooda tilmaantiisa wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna mxamed bnu bashaar وabu hishaam الrifaaciyu qaala xadaثna mعaad bnu hishaam can abiihi waa hishaam bnu abi cabdillaahi addastuwaa-iy can caamirin اlأxwal waa caamir bnu abd caamir bnu cabdilwaaxid alأxwal wahuwa saduuq yukطi can shahr bni xawshab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll cl slama ahlu ljannati ahlu jannada jurdun weeyaan kuwa markaasi timala oo jirkooda tima aan lahayn yacnii tinta kore ma laga hadlaya jirka intiisa kale jurdun waa jamcu ajrad wahuwa aladii laa shacara calaa jasadihi waa qofka korkiisa tin aynan ku oolin xaad iyo waxyaabahaas ayb murdun weeyaan kuwa markaasi ee aan gar lahayn jamcu amrad weeyaan amradna waxaa la yidhaahdaa qofku marka uu yar yahay gar da-dii garkana uusan gaarin sida uu wejigiisu yahay ayb kuxlun weeyaan kuwa indha kuulan oo indhahooda meesha ay ku fadhiso ee gudaha ay markaa ka madow oo uga jiro waa qurux marka laa yafnaa shabaabuhum laa yafnaa ma baaba-ayo shabaabuhum dhallinyaronimadooda walaa tablaa hiyaabuhum dharkooduna ma baaliyoobayo ma duugoobayo qaala hada xadiidun gariib ayb xadiidkanna markaa isnaadkiisu ee markaa duruqdiisa la jamciyo shawaahidiisa ay la jamciyo waa xasan sanadkan laakiin shahr bnu xawshab ayaa ku jiro xadiidku laakiin wuxuu yataxasan bimajmuuci turuqihi qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa alkuufiyu qaala xadaanaa rishdiin bnu sacdin waa soo marnay rishdiin bnu sacdin dacfi baa ku jira can camri bni اlxaariث wahuwa almisriyu can daraajin abi samxi can abi lhaytham wriwaayaatu daraaj can abi lhaytham iiraabaa ku jira can abi saciidin can الnabiy sal l slama fii qowlihi wa furushin marfuuca gogol la kor yeelay ayaa u sugnaatay oo ahlu jannaha ay ku jiraan qaala wuxuu yidhi irtifaacuhaa sarraynteeda lakamaa bayna aلsamaaءi waاlardi cirka iyo dhulka inta ay isu jiraanoo kala waa ayb ee hadday sidaa u dheer tahay marka ma waxaa laga wadaa firaashka iyo gogosha ay ku jiifanayaana ilaa iyo yacni dhulka iyo cirka intay isu jiraan isu jiro maya sidaas maahan ee waxa isu jiro dhulka iyo cirka waa derajada meeshay joogaan firaashkuna marka meeshaasuu yaallaan wahay ee firaashku isaga inuu marka dhulka laga bilaabo ilaa cirka inuu taagan yahay sidaas ma aha ayb irtifaacuhaa lakamaa bayna bayna aلsamaaءi waاlardi waa irtifaacu daraja derajadii marka sidaasay u dheer tahay meeshaasaa firaashku yaallaa marka derajadaa dheer masiirata khamsi miئati caamin shan boqol oo sano in loo socdo qaala اlimaamu abu ciisa hada xadiiثu gariibu sidaasuu yidhi alimaamu اlbayhaqi kitaabu اlbachi wالnushuur wuxuu kusoo saaray xadiidka min dariiqi cabdillaahi bni wahbin can camri bni اlxaarif marka qaraabada tirmidi oo halkan sheegayo waa iska nisbi isaga markaa isagaa sidaas yacnii duruqdiisa marka ay u tahay laakiin xadiidka bayhaqi baa wariyey min dariiqi cabdillaahi bni wahbin can camri bni اlxaarif ayb marka rishdiin lama gooni noqonin qala hada xadiiثu غariibu laa nacrifhu ila min xadiiثi rishdiin bni sacdin marka rishdiin ibni sacd غeyrkiina waa wariyey xadiidka waana cabdullahi bni wahb marka xadiidka hal cilaa baaqi ku noqonayso ciladaasuna waxay tahay daraaj ila camr bnu اlxaariث ninkuu ka warinayo waa daraaj waana riwaayaةu daraaj can abi اlhaytham ayb ibnulqayima marka bayhaqi sidaa ka inuu wariyey tilmaamay kitaabkiisa xaadi larwaaxa ayb qaala waqaala bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen fii tafsiiri hada alxadiidi xadiidkan tafsiirkiisa macnaahu macnihiisu waxaa weeyaan ana alfurusha gogashu fi darajaati gogashu waxay ku sugan tahay darajaadka kore wa beyna darajaati darajaadka dhexdoodana kamaa beyna asamaa'i waalardi ayb qaala baabu maa jaءa fi sifati himaari اljannati jannada miraheeda tilmaantiisa wuxuu ku yimid baab yahay caddayntiisa qaala xadaثanaa abu kurayb qaala xadaثanaa yunus bnu bukayr can mxamed bni isxaaqa can yaxya bni cabaad bni cabdillaahi bni الzubayr wahuwa almadaniyu hiqat can abiihi cabaad bnu cabdillaahi bni الzubayr qaadi makkata wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can asmaءa binti abi bakrin qaalat samictu rasuula اllahi sal l slam nabigan maqlay wadakara wuxuu sheegay sidirat almuntaha qaala wuxuu yidhi yasiiru raakibu raakibku wuu soconayaa qofka fuushan fii ilin fii dilli اlfanani laamaha geedka laamihiisa hooskooda dhexdiisa ayuu ku soconayaa oo minhaa yacni min ashajarati geedda ka mida mi-ata sanatin boqol sano ku soconayaa ow amase yastadillu waa harsanayaa bidillihaa harkeeda mi-atu raakibin baa harsanayaan boqol raakib ayb shaka yaxyaa ayb waxaa shakiyey markaa yaxya bnu cabaad fiihaa firaashu dahabi fiihaa faraashu dahabi ayaa ku sugan kaana hamaraha miraheeda waxaad moodeysaa alqilaal qilaal waa jamcu qullatin qulladuna waa min qilaali hajar waa ashuumo waaweyn oo ay carabtu yaqaaneen markaa wuxuu leeyahay miraha geeddaasi halkii xaba wuxuu leegyahay qilaali hajar dahabkuna waxaad moodaa in looga lagu firdhiyey oo looga dhigay marka yacni sidii balanbaalistii oo kale loogu daadiyey ayb qaala hada xadiidu xasanu saxiixu gariibu ayb marka miraha jannada waa inuu aada u waaweyn yahay xadiidka sidaasaa laga qaadana waana tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda qaala baabu maa jaءa fi sifati طayri اljannati jannada shimbirkeeda shimbiraheeda sifadooda wixii ku yimid qaala xadaثanaa cabd bnu xumaydin qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu maslamata wa huwa alqacnabiyu can moxamed bni cabdillaahi bni muslim moxamed bni cabdillaahi bni muslim waa ibnu akhi azuhriy zuhri ayaa adeer u ah oo zuhri le waxaa la yidhaha moxamed ibnu muslim ibni cubaydillaahi kana moxamed ibnu cabdillaahi ibni muslim ibni cubaydillaahi can abiihi aabihi marka muxuu noqonaa zuhri walaalkiis waay akhu zuhriyi ayb hiqa marka zuhri walaalkii ibnu akhi zuhriyina moxamed kani waa saduuqun lahu awhaam can anas bni malikin qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam nabigaa la su-aalay mal kowharu kowthar muxuu yahay qaala wuxuu yihi daaka nahrun waa webi acdaaniihi illaahu alla uu isiiyey ayb yacni fi ljannati jannada dhexdeeda ayuu alla igu siiyey ashaddu bayaadan waa ka darnaan badan yahay xagga caddaanta min allabani caanaha wa axlaa waa ka macaan badan yahay min alcasali malabka fiihi dayrun shimbir ayaa ah acnaaquhaa qoorteeda luqunteeda ka acnaaqi ljusuri halaha geela luquntoodoo kale ah ayb shimbirka marka jannadu waa weyn yahay wuxuu la ekaanayaa marka hasha dhuunteeda oo kale ayb aljuzur waa jamcu jazuur qaala cumaru cumar waxa uu yidhi ina haadihi tani la naacimatun waa mid nicmaysatay marka dee shimbirku intaa la egyahay waa shimbir cayilay oo nicmaystay faqaala rasuulu llahi sal ll slam nabigu wuxuu yidhi akalatuhaa ancamu minhaa akalatuhaa kuwa cunaya iyadaa ancamu ka nicmo badan minhaa iyada kuwa cunayaa ka nicmaysi badan ayb xadiidka marka nasaa-i fi sunan اlkubraa buu kusoo saaray imaam axmedna fi lmusnad waana saxeex qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasan wmuxamed bnu cabdillaahi bni muslim huwa bnu akhi bni shihaabin الzuhriy wacabdullaahi bnu muslim huwa akhu الzuhriyi muxamed bnu muslim muxamed ibni muslim muxamed ibni muslim zuhrigaa marka moxamed ibni muslim qaala baabu maa jaءa fi sifati khayli اljannati jannada fardaheeda sifadooda wixii ku yimid qaala xadaثna cabdullahi bn cabdالraxman wahuwa abu muxamed addaarimiy qال أخبرnا cاaصم بن علي وهuو cاaصم بن علي بن cاaصم الwاسطي صدوq رbma whm qال xdثna المسعوudiي اkhtilaaط baa ku dhacay مسعوudigani ayb raggan ka warinayana baعd الاkhtilaaط bay ka wariyeen عن علqمة بن mrhd عن سulayman بن burayدة عن أbيه أna رجuلا sأل النبy صلى اه عل سلم nin baa nbiga su-aalay faqاla ya رsuul الله hal fi ljannati min khaylin jannada dhexdeeda faras ma ku sugan yahay qaala wuxuu yidhi in allaha alle adhalaka aljanna in illaahu adkhalaka aljanna saas in illaahu alle haddii adkhalaka uu ku geliyo aljannata jannada falaa tashaa-u ma doonaysid an tuxmala in lagu qaado fiihaa jannada dhexdeeda in lagugu xambaaro calaa farasin faras min yaaquutatin jawharad ka ahaaday xamraa-a oo gaduudan yatiiru bika wou kula duulayaa fi ljannati jannada dhexdeeda xaysu shi'ta meeshaad doonto ayb meeshaas falaa falaa tashaa-u mau idiin dhiga mase falaa tas'al wuxuu u dhigaya ma jira ayb falaa tashaa-u an tuxmala fiiha calaa farasin min yaaquutatin xamraa-a maba doonaysid faraskaasi yacnii yatiiru bika fi ljannati jannada dhexdeeda inuu kugula duulo xaysu shi'ta meeshaad doonto yacnii ilaa waad helaysaa un saasay ka dhigan tahay qaala wasa'alahu rajulu nin ayaa su-aalay mid kale yacni rajulun aakhar faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah hal fi ljannati min ibil jannada geel maya ma ku sugan yahay qaala wuxuu yidhi falam yaqul lahu maunan u dhihin maa qaala lisaaxibihi saaxibkii wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi in yudkhilka allaahu ljannata alla hadduu jannada ku geliyo yakun laka fiiha waxaa kugu ahaanaya jannada dhexdeeda mashtahat nafsuka nafsadaada waxay ishtihayso ay jeclaysato waladat caynuka ishaaduna ay markaa yacnii ku macaansato ayaad helaysaa wafiiha maa tashtahiihi lanfusu wataladu lacyunu ayb fi suurati zukruf alimaam ibnu اlqayim xaadi larwaaxa wuxuu yidhi watirmidiyu jacala hada aan dhamaystirna horta qaala xadaثna suweyd bnu nasri qaala akhbarana cabdullahi bn اlmubaarak can sufyaana can calqamata bni marhadi can cabdiraxman bni saabiq huwa hiqat kahiir اlirsaal can الnabiyi sal ll slam naxwahu bimacnaahu marka xadiidkan ya cabdالraxmaan ibnu saabit wahuwa hiqat kahiiru اlirsaal ayb waa taabici isaga can الnabiyi sal ll l slam nebiguuna ka warina waa mursal marka xadiidkan naxwahu bimacnaahu ayb wahada mursalkaani asaxu min xadiidi اlmascuudiyi xadiidka mascuudi waa ka asaxsan yahay oo xadiidka mascuudi kee waay kii aan soo marnayo ayb midkaanna marka waa midka sufyaan uu warinayo lianna sufyaan iyo mascuudi sufyaan baa xifdi badan binaan calaa dalika ayuu irsaalka ku rajaxay walidalika ibnu اlqayim xaadi larwaaxa wuxuu yidhi watirmidiyu jacala asaxa min xadiidi اlmascuudiyi liana sufyaana axfadu minhu waahbat ayb markaa wuxuu sheegay wadakara ana calqamata daraba fi lxadiid laakiin calqama ayaa xadiidka diraab ka galay ayb marka isaga hadda labada riwaayo tirmidi wuxuu rajaxayaa riwaayadan dambe mursalada ah sababtuu ku rajaxayana waa min riwaayati sufyaan can calqama laakiin kollaba xadiidku dacfi baa ku jira mar kasta ayb qala xadaثna mحamed bn ismaaعiil bn samurة الأxmasiy wahuwa abu jacfar الsraaj hiqaة qala xadaثna abu mucaawiya wahuwa mxamed bn khazim الضariir can wasil bn الsaaئb can abi sawrata wasil bnu saa'b alraqaashiy abu yaxya albasriy daciifun tirmidi ibnu maajaha u wariyaan can abi sawrata ninkan marka abu sawrata alansaari ibnu akhi abi ayuub abu ayuub alansaari baa adeer u ah wahuwa ninkan marka abu sawrahana waa daciifun rawaa lahu abu daawuuda watirmidiy wabnu maaja can abi ayuuba qaala ata nabiya sala allahu alayh waali wasalam acraabiyun nabiga nin reebaadiya u yimid faqaala yaa rasuula allah inii uxibu lkhayla anigu fardahan jecelahay afi ljannati khaylun jannada faras ma laga helaa qaala rasuulu llahi sal l slam in udkilta aljannata haddii jannada lagu geliyo yani in udkilta fi ljannati utiita bifarasin baa lagula imaanayaa min yaaquutatin jawharad ka samaysan ka ahaaday lahu janaxaani laba garbood leh faxumilta calayhi waa lagugu qaadayaa suma daara bika waa kula duulayaa xaysu shi'ta meel allaale meeshaad doonto ayuu kula aadayaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu laysa isnaaduhu bilqawiyi walaa nacrifhu min xadiidi abi ayuuba ila min hada اlwajhi de sababkuna waxay tahay waasil ibnu saa'ib alraqaashiy iyo abu sawra labaduba dacfi baa ku sugan wa abu sawrata huwa ibnu akhi abi ayuub yudacafu fi lxadiid dacafahu yaxya bnu maciinin jiddan yaxya bnu maciin aad buu u daciifiyey wa samictu moxamed bna ismaaciil baan maqlay yaquulu abu sawrata hada munkaru اlxadiidi yarwi manaakiira can abi ayuuba laa yutaabacu calayha manaakiir buu warinaya abu ayuub ka wari aan lagu mutaabacaynin yani dabdiga maxaa lagu fahmaa marka ilaa munkarka marna mukhaalafa nin daciifa mukhaalafo sameynaya mararka qaarna nin dacfi ku jira xadiid la tafarudayay siday ahaataba marka maxaa dabdiga raawiga dabdigiisa maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa in loo bar in loo barbar dhigo loo bandhigo riwaayaadka qeyrkiis haddii marka uunan aan la mutaabacaynaynin isaga badanaa ama isaga riwaayaadkiisu aynan waafaqaynin sida badan riwaayaatu gayrihi min athiqaat ninkaa inuu daciif yahay baa la ogaana marka ayb marka laa yutaabacu calayhi markay dhahayaan waxbay ku cilaynayaan marka aada weliba waxaa u isticmaalo alcuqayli fi ducafaaءi اlkabiir qaala baabu maa jaءa fi sini ahli اljannati ahlu jannada da-dooda ayb qala xadaثna abu hurayrata mxamed bnu firaasin اlbصriyu qala xadaثna abu dawuud wahuwa الطayaalisiyu qala xadaثna cimranu abulcawaam wahuwa imran cimran alqaطaan cimran ibni dawar mararka qaar cimran abulcawaam baa la dhahaya mar cimran alqaطaan baa la leeyahay mar cimraan keliya un baa la dhahaya marka waa cimran bnu dawar abulcawaam alqaطaan can qataadata can shahri bni xawshabin can cabdiraxmaan bni hanmin can mucaadi bni jabalin ana nabiya sal l slama qaal yadkhulu ahlu ljannati ljannata ahlu jannada jannaday gelayaan jurdan murdan mukaxaliina iyagoo jurdan timo ka qaawan timo jirkooda ah iyagoo marka yacnii aan lahayn murdan oo markaa yacnii dad markaasi oo gar ownan usoo bixin oo kale ah mukaxaliina indhakuulan abnaa'a halaatiina aw halaatin wa halaatiina sana soddon ama soddon iyo saddex jiro iyagoo ah ayb qaala hada xadiiثu xasanu gariib wa bacdu asxaabi qataadata rawow hada can qataadata mursalan qataada xertiisa qaar ka midana mursal ahaan bay kusoo saareen walam yusniduuhu musnad kamaynan dhigin meeshaa marka waxaan ka fahmaynaa xasanun hariibun markuu leeyahay tirmidi xadiidka shahru bnu xawshab isaga waa xasaninan ayb lianna xasanun hariibun markuu yidhaha waa lidaatihi marka agtiisa waxaa weeyaan shahru bnu xawshab sidaa ugama dhib laha qaala baabu maa jaa fii wasfi ahli اljannati ahlu jannada tilmaamahooda wixii ku yimid qaala xadaanaa xusein bnu yaziid aلطaxaanu اlkuufiyu wahuwa layin اlxadiid qala xadaanaa mxamed bnu fudayl can diraari bni murata wahuwa abu sinaan alakbar hiqat habtun can muxaarib bni dithaarin can ibni buraydata can abiihi sulaymaan bnu bureyda waa ibnu bureyda can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ahlu ljannati ahlu jannaha cishruuna wa mi-atu safin boqol iyo labaatan saf waayo labaatan iyo boqol macnaa laba boqol iyo labaatan saf hamaanuuna minhaa sideetan ka mid ah min hadihi lummati ummaddan waayo wa arbacuuna afartanna min saa'iri lumam ummadihii kaley ka mid yihiin marka boqol iyo labaatan siddeetan meeqay ka noqonaysaa huluhaan thuluhaanay u joogtaa leanna boqol iyo labaatan markaad saddex u qaybiso waxay noqonaysaa afartan laba afartanaad marka hadday ummaddaani qaadatay ummaddii kalena hal afartanay qaateen marka thuluthaa ahliljanna waa ummaddaan nebi moxamed sal ll slam qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan xadiid baa imaan doona marka dhahayo ee nebigu inuu rajeeyey ou yidhi ma rabtaan inaad yacni noqotaan rubuca ahliiljanna ahlu jannada afar marka loo qeybiyay qeyb inaad ahaataan aad ka ahaataan ma jeceshihiin haabay dheheen markaasu wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa an takunuu nisfa ahliljanna ahlu jannada nuskood inaad idinka noqotaan kaasna marka nisbuu sheegay midkaanina huluhaan ayuu sheegay huluhaan iyo nisna yaa badan huluhaanaa badan alimaam ibnulqayim marka wuxuu ku jamciyey wuxuu yidhi daaka rajaa-un kaas waa rajo ilaahay marka rajadiisiiyuu siiyey waana ugu daray waxna waa ugu sii daray kaasi marka waa rajaynaa waayo rajadii waa la siiyey nuskii waa la siiyey markii nuskii la siiyaa haddana sudus loogu daray oo yacni ilaahay fadligiis sudus oo ugu sii daray marka sudus iyo nis marka laysku geeyaa waa thuluthaan labada xadiid marka sidaasay ku jaamacsamayaan marka alimaam ibn اlqayim xaadil arwaaxana waa ku jamciyey nuuniyadiisana waa ku jamciyey nuuniyat ibn اlqayim fi waصfi اljanna ayb xadiidkaa marka soo socda iyo kan saasaa loo jamcina qaala hada xadiiثu xasan waqad ruwiya hada اlxadiiثu can calqamta bni marhad can sulaymana bni burayda can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama mursala ayb sulayman bni burayda can الnabiy sal sl mursala markaa sidaa marka qaaraa sidaa u wariyey wa minhum man qaala sulaymaanu bnu buraydata can abiihi wa xadiidu abi sinaan can muxaarib bni dithaarin xasanun waa kii hore ayb laba jeer buu marka soo celiyey wa abuu sinaan ismuhu diraaru bnu murata wa abuu sinaan ashaybaaniyu ismuhu saciid bnu sinaan waa labo wahuwa basriyun wa abuu sinaan ashaamiyuna ismuhu ciisa bnu sinaan huwa alqasmaliyu marka saddex abu sinaan baa jirta saddexdii waa ku kala saaray laba marka waa waa yani ayb mid waa diraaru bnu mura midkaan hadda sanadka ku jiro midna waa basri saciid bnu sinaan ayaa la yidhaahdaa midna waxaa weeyaan abu sinaan ashaami ciisa bnu sinaan wahuwa alqasmaliy marka kitaabka dhowr fani baa ku jirto oo fanul asmaana waa ku jirtaa rijaal waa ku jirtaa cilal waa ku jiraa fiqi waa ku jiraa waa kitaab jaamica waay marka magacan aljaamicu alkabiir waa yacni oo aad waa istaahilaan maxaa yeelay waxaana uu ka hadlaya xadiidkan laysa bimutasil ama riwaayaadkan uu leeyahay ee hada asaxu waxa uu kala rajaxayo waa cilal cilalkii rasmiga ahay ayb weliba qaabka wax ku cileeyo isaga marna wuxuu wax ku cileynayaa marka yucilu bilinqiaac ayuu wax ku cilaynaa mararka qaar mar wuxuu ku cilaynayaa ikhtilaadka idiraabuu wax ku cilaynayaa mar wuxuu matniga u cilaynayaayo mansuuq saasoo kale u dhahayaa yacnii ma lagu camal falinoo kale u ka wadaa yacni marka wax badan buu siyaabo kala duwan buu wax u cilaynaya ayb dadka gabalna asmaadan iyo waxyaabahan ayagu ihtimaam lama laha iyo waxaan wis xadiidkay ka akristaan matniga laqbadiisay ka akristaan intaan kale qad madow iyo warqad cado isku kor yaalla yay la tahay marka ardada qofkii ardaya inuu dadaalo rabo yacni ha ku dadaalo cilalka inuu fahmo cilalka ha isku daya ninkii ilaahay baab uga furo waa iska fahmaan ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud wahuwa طayaalisiyu qaala anba'anaa shucbatu can abi isxaaq qala samictu cmra bna maymuun yuxadiثu can cabdillahi bni mascuudi qaal kunaa maca nabiyi sal l slam nabigaan la jirnay oon la joognay fii qubatin teendha dhexdeeda naxwan min arbaciina afartan anagoo ku dhow dhow yani afartan oo kale anagoo ah faqaala lanaa rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu nagu yidhi atardowna ma ku raalli noqonaysaan an takunuu rubuca ahli اljanna qaaluu nacam haabay qaala atardowna an takunuu huluثa ahli اljanna qaaluu nacam qaala atardowna an takunuu shatra ahli اljanna nus inaad noqotaan ina aljannata jannadu laa yadkuluhaa ilaa nafsun muslima jannada ma gelayso ilaa naf muslimada maaha naf gaal ah janno ma gelayso maa antum idinku ma tihiin fi shirki fii ahli shirki riwaayada bukhaarina sidaas waay maa antum idinku ma tihiin fi shirki ay fii ahli shirki ilaa kashacrati albaydaa'i tincad fii jildi thawri اlswadi dibi madow maqaar haraggiisa ku taallo ow amase kashacrati sawdaa tin madow fii jildi thawri اlaxmar dibi guduudan maqaarkii ku taallo qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wafi lbaabi can cimraana bni xuseyn wa abi saciidin اlkhudriy marka waxaa laga qaadanayaa marka ummadaani inay ummadaha kale ka fadli badan tahay mar hadday jannadii saddex marka loo qeybiya laba ayaga qaadanayaan ummadaha kale aad bay uga fadli badan tahay marka qofkii ilaahay de ummaddii nebi moxamed uu ka dhigay inuu ilaahay u mahadiyo waayo inuu ilaahay kusii sugana inuu weydiisto ee ummado kale inuu ku dayda maba ahanba maxaad kaga dayataa adaa ka fiicanin ayb ummaddii maanta laakiin ummado kale isaga dayanayaan ayb oo weliba yacnii dabci ahaan iyo dadnimo ahaan xataa iska liitaba xataa adduunye ahaan markaad u fiirisa waa dad iska liito ayay ku dayanayaan gurigiisa halkaanuu joogaa markaas waxa weeyaan dhalada dhaladaas xuntaa iyo beejajkaas iyo wuxuu ka fiirinayaa marka dad adduunyada gees kale kaga nooloo xayawaanba oo kale iska ah oo in hum ilaa kal ancaami bal hum adalu sabiilan kuwa alla yidhi iska ancaam oo xataa aan adduunyo badan aqoonin xataa ayb keliya bimujarad yacni lugtaasuu banooni ku cayaaraa bisna wax kale uma weheliyaan macno kale adduunyadii kuma laha markaasa waxaa laga dhaadhicinayaa isaga inuu jeclaado diinka iyo waxa akrinaayo diinka qur-aanka dadka fasiraayo ama axaadiidta nebiga ama diinkaba dadka baraayo waxaa laga yaabaa inaysan macnoba ulahaynba isaga war waxaan waxa wax macnaa ay leeyihiin male inuu leeyahaa laga yaabaa kaasna macno u ugu fadhiya ay macnan lahu markaas ayb adiga muxuu kusoo geliyaa wax uu kusoo gelinayo male marka qof ilaahay ummatu moxamed intuu ka dhigay haddana waxaas ku dayanayo raadinayo waa qof khasaaray waay isagana ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can cimraana bni xuseyn waabi saciidin alkhudriy qaala baabu maa jaءa fi sifati abwaabi اljanna jannada iridaheeda sifadeeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa xadaanaa alfadl bnu صabaax albaqdaadiyu wahuwa hiqat caabid rawaa lahu tirmidiy wbnu maaja qala xadaanaa macnu bnu ciisa alqazaaz can khalid bni abi bakrin ninkan marka khalid bnu abi bakrin alcadawiyu almadaniyu fiihi liin fiihi liin dacfi baa ku sugan rawaa lahu tirmidiyu wاlbukhaariyu fi juزءi اlqira'a juزء اlqira'a marka alqira'atu khalfa alimaam waay kitaabka uu ka qoray imaamu اlbukhaari ayb can salim bni cabdillahi can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama baabu ummatii ummadeyda albaabkeeda aladii yadkhuluuna minhu ay ka gelayaan aljannata jannada carduhu masiiraة الraakibi ballarkiisu waa qofka raakibka ah in inta uu u socdo almujawidi ee marka yacni faraskiisu ou dheeraynayo halaatan saddex jeer ayb uma inahum saddex cabaar yacnii inta u socdo waayo ballarka faraska dheeraynayo waayo albaab marka aada u weyn dabcan uma inahum iyagu la yudqatuuna waa la ciriirinayaa caleyhi korkiisa xataa takaadu manaakibuhum tazuul ilaa ay ku dhowaataba garbahooda inay zuusho yacnii sida loo gelayo dadka ka gelaya siday u badan yihiin albaabka intaa la-eg haddana waa laysku ciriirinaya qala hada xadiidu غariib wasaأltu mxameda can hada اlxadiidi falam yacrifhu waqala likhaalid bni abi bakri manaakiiru can salim bni cabdillaahi waa kaa marka xadiidka ciladiisana taas qaala baabu ma jaءa fi suuqi اljannati jannada suuqeeda jannada marka iyada suuq ma leedahay suuqeeduse waa sidee qala xadaثna mxamed bnu ismaaciil qala xadaثna hishaam bnu camaar qala xadaثna cabdالxamid bnu xabib bni abi اlcishriin wahuwa الdimaشhqiyu katib اlأwsaaciy awsaaci kaatibkiisa waay saduuq rubama akhطأa ayb qala xadaثna اlأwsaaciyu qala xadaثna xasan bnu caطiyata can saciid bn اlmusayb anahu laqiya abaa hurayrata ayuu la kulmay faqala abu hurayrata wuxuu yihi asأl اllaha ilaahay baan su-aalanaya an yajmaca baynii wa baynaka aniga iyo adiga inuu nagu kulmiyo fii suuqi اljannati jannada suuqeeda faqaala saciidun saciid waxa uu yidhi afiiha suuqun jannada suuq miyay leedahay miyaa ku yaalla dhexdeeda qaala nacam buu yidhi haa akhbaranii rasuulu اllahi sal ll ly slama nabigaa ii sheegay ana ahla اljannati ahlu jannada idaa dakhaluuha hadday galaan nazaluu fiiha way degayaan marka fiiha ay fii manaasilihaa jannada darajaadkoo darajaadkeeda iyo guryaheeday degayaan bifadli acmaalihim camalkooda fadligiisa dheeraadkiisa yacnii marka ninba ninkau ka camal badan yahay marka waa ka derajo dheeraana uma yu-danu waa la idmayaa fii miqdaari yowmi اljumucati usbuuc oo kale min ayaami dunyaa adduunyada maalmaheeda ah yacnii qadar usbuuc maalmaha adduunyadoo kale ah ayaa la idmayaa fayasuuruuna rabbahum dadkii ile waa kala derajo ma is arkaayaan marka kale dabcan marka qadra usbuuc oo kale ayaa waxaa loo idmayaa marka dadkii inay isu intay is arkaan suuqii iyo meelahaas marka ay yimaadaan ayb fayasuuruuna rabbahum rabbigood bay booqanayaan markaas ay ziyaaranayaan wayabrusu lahum carshuhu carshigiisiibaa u muuqanayo wayatabadaa lahum alla waa isu soo muujinayaa fii rawdatin min riyaadi aljanna beer cagaaran oo beeraha jannada ah yaa yacnii uu isku soo muujinayaa dayb dhexdeeda ayuu ugu soo muuqanayaa fa yuudacu lahum waxaa loo dhigayaa manaabiru min nuurin iyagii marka waxaa loo dhigayaa manaabir min nuurin nuur ah ka ahaatee wamanaabiru iyo minbaryaalo min lu-lu-in luul wamanaabiru min yaaquutin wamanaabiru min zabarjadin wamanaabiru min dahabin wamanaabiru min fidatin waxaan o dhan waxyaaba laysku qurqurxiyo jowharadow wayajlisu adnaahum midkooda ugu darajo hooseeyaa fadhiisanayo wamaa fiihim ahlu jannada dhexdooda ma ahanin min daniyin mid liita maba ku jiree wuxuu fadhiisanayaa calaa kuhbaani lmiski miskiga buurihiisa kuhbaan waa jamcu kathiib waana bacaadka taagga bacaadka marka miski buu ku kor fadhiisanayaa walkaafuur maa yurawna ma u arkayaan ana asxaaba alkaraasiyi dadka kursiyada ku fadhiyo manaabirtaa ku fadhiya biafdala minhum majlisan inay ka fadhi fiican yihiin yani nin walba ilaahay waxa uu siiyey buu qanaaco ku gelina ninkaa marka meeshaas fadhiyo uma maleeyo dadka karaa kursiyaalka ku fadhiyaa inay ka fadli badan yihiin dabcan marka dee ilaahay carshigiisau mar walba ka sarreeyaa waana sarreeyaa ayb marka rabbigood bay arkayaan ayb qaala abuu hurayrata qultu yaa rasuula allah abuu hurayra wuxuu yidhi waxaan ku yidhi nabiga rasuul allow wahal naraa rabbanaa oo rabbiyeen ma arkaynaa qaala wuxuu yidhi nacam haa hal tatamaarawna ma ku shakinaysaan fii ru'yati shamsi ma ku doodaysaan ama ma ku shakinaysaan fii ru'yati shamsi qoraxda aragtideeda walqamari iyo dayaxa leylata albadri habeenka afar iyo tobnaadka qulnaa laa maya qaala kadalika laa tamaarawna ay laa tatamaarawna fii ru'yati rabbikumna ku shakin maysaan walaa yabqaa fii dalika almajlisi majliskaa dhexdeeda ku baaqi noqon maayo rajulu nin ilaa xaadarahu llaahu allaa la waramayo ayb muxaadaratan la waramitaan hadal bay isdhaafsanayaan muxaadaradu marka waxay tahay almuqaawalatu maca alcabdi bigayri tarjumaanin ayb bغyri mujaabin walaa tarjumaan waa toos buu ula hadlayaa waay alla subxaanahu wa tacaala qof marka majliskaa fadhiya ma jiro ilaa rabbi buu la hadlayaa ayb xataa yaquula lirajuli minhum ilaa uu yiraahdo qof iyaga ka mida yaa fula uu ku dhaho alle xataa yaquula ilaa huwa ee lirajuli minhum uu ku yiraahdo yaa fulaanu bna fulaanin atadkuru yowma qulta kada wakada ma xasuusan tahay maalinkii aada waxaaye waxaa tidhi fayudakiruhu wuxuu xusuusinayaa bibacdi khadaraatihi dhagartiisa wax ka mida fi dunyaa adduunyada uu ku sameeyey fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow afalam takfir lii sow iima dhaafin fayaquulu wuxuu dhahayaa alle balaa inaanan kuu dhaafin iska daaya waa kuu dhaafay fabisacati makfiratii dembi dhaafkayga waasacnimadiisaad balaqta mansilataka darajadaadan ku gaartay haadihi tan ah ayb fabaynamaa hum calaa dalika iyagoo sidaa ku jiro hashiyathum waxaa daboolaysa saxaabatun daruur min fowqihim korkooda fa amdarad calayhim korkooday ku roobeynaysaa oy ku di'inaysaa diiban udug barafuun yani lam yajiduu aynan helin midla riixihi caraftiisoo kale shay-an waxba aynan ka helin qadu weligood wayaquulu rabbunaa rabbigeen wuxuu dhahayaa quumuu ilaa maa acdadtu lakum min alkaraamati quumuu u kaca oo isu taaga ilaa maa acdadtu lakum waxaan idiin diyaariyey oo min alkaraamati karaama ah fakhuduu qaata mashtahaytum waxaad jeclaysataan fana'tii suuqan baan imaanaynaa suuq qad xafat bihi lmalaa'ikatu malaa'igtu ay waree ay koobtay ku wareegsan tahay maa lam tandur ilcuyuunu ilaa milihi wax aynan indhuhu arkin isagoo kale walam tasmac ilaadaanu dhaguhuna aynan maqlin walam yaqdur cala alquluubi quluubtana aan ku dhibcin oon yacnii gelin fa yuxmalu lanaa mashtahaynaa waxaa naloo soo qaadayaa wax allaale waxaan jeclaysanno oon tamanino oon ishtihaynaan ujeedaa laysa yubaacu fiiha walaa yushtaraa suuqaas wax laguma iibiyo waxna laguma gato wafii dalika suuqi suuqaasi yalqaa ahlu ljannati bacduhum bacdan suuqaasay ahlu jannada qaarkood qaarka kale kula kulmaan qaala markaa wuxuu yidhi abuu hurayra ama nebiga waaye fayuqbilu rajulu qofka ayaa soo jeesanayo dulmansilati darajada u saaxiibka almurtaficati ee sarrayso ayaa soo jeesanayo fayalqaa wuxuu la kulmayaa man huwa duunahu qof xagga darajada ka hooseeyo wamaa fiihim daniyun mid liitana kuma jira dhexdooda ma ahaanine fayaruucuhu maa yaraa calayhi waxaa argagax gelinayo waxa uu korkiisa ku arkayo min allibaasi dhar ah famaa yanqadii aakhiru xadiidihi sheekadiisa ta ugu dambaysaa ma dhammaanayso ma go-ayso xataa yatakhayala calayhi ilaa uu markaa u loogu suureeyo maa huwa axsanu minhu wax ka wanaag badan ninkaas waxa uu ku arkayo ayb oo yacni qalbigiisii waxaa gelaya waxaa ninkaa uu ku arkayo ee ka muuqato yacni barwaaqada iyo nicmada ka muuqato waxaa loogu suuraynayaa wax ka wanaag badan baa loo suuraynaya wadalika anahu laa yanbagii sidaana waxay ku noqonaysaa annahu laa yanbagii liaxadin qof uma habboona an yaxzana fiiha jannada inuu ku murugo labadaa nin waa is arkeen nina darajo ahaan waa koreeya nina kii marka derajada korreeyey marka lagu arko dharka uu wato iyo xaalkiisa iyo ninkani inuu xumaado ou murugo lama rabo ilaahay maskaxdiisa iyo qalbigiisii wuxuu gelinayaa waxa isaga la siiyey baa wax ka wanaagsan kaas la noqonaysa ayb uma yansarifu waa tegayaa ilaa uma nansarifu ilaa manaasilina markaa guryaheennan aadaynaa fayatalaqaana aswaajuna xaasaskeenii baa markaa nala kulmayaan fayaqulna waxay dhahayaan marxaban wa ahlan soo dhowaada laqad ji'ta waa timid wa ina laka iyadoo ay kuu sugnaatay min aljamaali quruxda xaggeeda afdala mimaa faaraqtanaa calayhi wixii aad nooga tagtay wax ka fiican oo markaad naga tegaysay haddaadba ka qurux badan tahay fayaquulu wuxuu dhahayaa inaa jaalasna alyawma rabbana aljabbaar maanta rabbigeen jabbaarka ahaa yaan la fariisanay ayb oon la joognay macnaha oon la sheekaysanayn oon arkaynay ayb wayaxiqunaa waana noo dhab an nanqaliba inaan la soo gadoonno bimidli man qalabnaa wixii aan la soo gadoonnay oo kale ayb wayaxiqunaa marka bacdi nusaq waa bixaqinaa bay dhigayaan ayb xadiidka isnaadkii markaa yani qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun gariibu laa nacrifhu ila min hada lwajhi waqad rawaa suweyd bnu camrin can ilawsaaciyi shaya min hada waxaa ka muuqatay in la mutaabaceeyey cabdulxamiid ibnu xabiib ibni abilcishriin alimaam ibnu اlqayim xaadi اlarwaaxa wuxuu yihi walaysa fi hada اlisnaadi man yundaru fiihi isnaadkan qof in la fiiriyo mudan oo dacfi wax laga fiiriyo mudan kuma jiro ilaa cabdalxamiida bna xabiib maahane ayb wahuwa kaatibu اlwsaaciy awsaaci kaatibkiisa waaye falaa nunkiru calayhi tafaruduhu can اlawsaaciyi bima lam yarwi ayrahu hayruhu ayb ma inkirayno ku inkiri mayno falaa nunkiru calayhi tafarudahu can ilawsaaciyi ou kala gooni noqdo bimaa lam yar bimaa lam yarwihi hayruhu yacnii wax hayrkii uunan warinin inuu isagu wariyey keliya mujarad dalika ku inkiri mayno ayb waqad qaala alimaamu axmed imaam axmedna wuxuu yidhi wa abu xaatim alraasiyu huwa hiqatun wa ama duxaym waannasaa'iyu fadacafaahu duxaym iyo nasaa-i iyagu way daciifiyeen ayb walaa yucrafu anahu xadata can gayri اlwsaaciyi ayb mana l wuxuu leeyahay marka awsaaci lama garanayo inuu awsaaci heyrkii uu ka wariyey yacni awsaaci keligii unbuu ka wariyaa watirmidiyu qaala fi hada alxadiidi gariibu laa nacrifhu min hada lwajhi waa warkan waay marka waxuu soo naqlinaya ibnu lqayim tirmidi warka uu gariib ka dhahaya kan waayo waxa uu soo naqlinayo qaala ibnu اlqayim markaa ibnu اlqayim wuxuu yihi waqad rawaahu bnu abi dunya can اlxakm bni muusa qaala xadaanaa hiql bnu ziyaad can اlawsaaciyi meeshaas marka muxuu ka ka sugaa ibnu اlqayim mutaabac ayb laakiin waxaa ku jirta marka hiql bnu ziyaad can اlawsaaciyi qaala nubi'tu ana saciida bna اlmusayab marka inqiaaca ku jira laakiin waa iska kabaya shaki mal isaga markaa kaanoo marka ibnulqayim waa xadiidku waa soo dhaweyna waa saxiixina baabkan marka isaga aada u jamciyey ibnulqayim kitaabkiisa la yihahda xaadi larwaax ilaa bilaadi lafraax ayaa la yihahda xaadi larwaax ilaa bilaadi lafraax masaa-isha ku saabsan iyo jannada iyo waxyaabaha ku tacalluqo aad buu ugu riwaayaadkeedana waa ku dadaalay waa jamcinayaa diraayadeedana waa ku sheegay marka baabkan marka lagu jiro in isaga la fiiriyo ma laga maarmaayo walidalika ibnu xajar xataa waa sameeyaa masaa-isha saan oo kale ah wuxuu kasoo qaadaa marka isaga iyo kale ayb sifatu naar iyo ka sifatu naar marka la joogana ibnu ibnu rajab kitaab atakhwiifu min annaar la yidhaahdo uu leeyahay isagana naarta sifadeeda iyo riwaayaadka ku tacalluqo iyo diraayadeeda u qoray qofka marka ardayga waxaa la rabaa kitaabkan markau akhrisanayo baabkan uu ku jiro kutubta uu u aadi karo hadduu uga baahdo baxdiga markiiba inay kusoo dhacayso ayb hadhow marka faa-iidada iyo waa u waa u sahlanaanayna ayb qال xdثnا أحمد بن منيع وهناad qال xdثnا أbو معاaوية qال xdثnا cبدالرحمن بن إسحاq عن النعمان بن سعد عن علي qال qاla رsuuل الlه صلى اه علي سلم إna في الجنةi جannada dhexdeeda la suuqan suuq ayaa ku yaala ma fiiha شhراء وlaa byع waxgadid iyoiyo waxgadasho iyo waxgadid ma leh ila su ila suwara suwar maahane yani muuqaalo min alrijaali waannisaa-i dad baa joogo faida ishtaha rajulu suuratan dakala fiiha ayb haddii uu shay markaa ishtiheeyo muuqaalkiisu meesha iyo uu yaallo waa gelayaa ayb isnaadka marka xadiidkan cabdiraxmaan bnu isxaaqa ku jira iyo nma nucmaan bnu sacdin kan laftiisa jahaala ku sugan ayb tuxfaha muxuu leeyahay fiiri maya marka uu leeyahay faida ishtaha raju ina fi اljannati lasuuqa ma fiiha shiraaء walaa baycu ila suwara asura tamahiil ayb masawiro tamahiil ayb ilaa faida ishtaha rajulu suurata dakala fiihana muxuu leeyahay ayb qaala baabu ma jaءa fi ru'yat اllahi tabaaraka watacaala halkaan ha iska joogo hada akhiruhu wallahu aclam slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed